بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الخامس تفاعل midka شhanaad waa تفاacala waxaan kusoo dhex jirnay abwaabu الثulaaثi almaزيid bxarfayni khumaasi asalkiisu saddex xaraf uu ahaa oo laba xaraf lagu siyaadiyey waxaan nidhi wuxuu leeyahay meeqa shan afar ka mid aan soo qaadanay oo ah in facala iyo iftacala ifcalla tafacala haddana waxaan qaadanaynaa tafaacala waxaan dhahnay haddaba hulaatigaas labada xaraf lagu siyaadiyey ee khumaasiga ah shanta baabo oo uu leeyahay saddex ka mida hamsay ku bilaabataa laba ka midana ta masiida ah saddexda hamsada ku bilowda waa infacala iyo iftacala iyo ifcalla labada ta'da masiidada ku bilowdana waa tafacala iyo tafaacala haddaba tafaacalaan qaadanaynaa alkhaamis baabka shanaad tafaacala naxwu tabaacada wuu fogaaday waxa dheeraadka ah waa ta'da iyo alifta ilan asalkiisu wuxuu ahaa bacuda tabaacada wuu fogaaday yatabaacadu waa fogaanaa tabaacudan fogaansho mudaariciisiina waa kaas masdarkiisiina waa kaas ah tabaacada yatabaacadu tabaacudan watasaara wuu siraystay yatasaaru wuu siraysanaa tasaara asalkeeda wuxuu ahaa tasaarara ilaan tafaacala baa laga rabaa tasaarara min asiri maxaa dhacay haddaba labada ra midda hore ayaa xarakadii laga tuuray si loogu idqaamo midda dambe markaa maxay noqotay tasaara laba xarafoo reeban ayaa kulmay kelimada akhirkeeda ku kulmay soo ma aha labadaas oo kale ah alifta iyo ra-da ka dambeyda oo aan xarakadii ka tuurnay si ra-da kale loogu idqaamo waxaa yaalla meesha iltiqaau saakinayn laakiin iltiqaau saakinayn fii hada almowdic waa muktafaq waa la ogol yahay meelaha la ogol yahay meel kamida waaye waa haddii xarafka labada reeban midka dambe xaraf midligiisa ah uu ku idqaaman yahay xarfu madinna uu ka horeeyo labada ra labada xaraf oo labadooda la isku idqaamaa midka hore aan idhaahdee waa haddii uu mid kale oo kiisa kale uu ku idqaamaya xarfumadina uu ka horeeyo xarfumadiga markaa alifna waa noqon karaa waawna waa noqon karaa yana waa noqon karaa marka tasaara waxaa la mid ah haddaba la soco wala daalliin waa la mid la soco naftu sheega waxaa la mid ah faidaa jaaءat iطaamat اlkubraa waxaa la mid ah faidaa jaaءat isaakha waxaasoo dhan waxaa ku jira iltiqaaءu saakinayn laakinahu muktafaq waa la ogol yahay watasaara yatasaaru tasaaran wa minhu waxaa ka mid ah tabaaraka baa ka mid ah tabaaraka barakadiisu way badatay oo ah tafaacala liannahu min albaraka waxaa kale oo la mida tacaalaa baa ka mida oo min alculuwi laga keenay oo macnaheedu uu yahay wuu sareeyey fa huwa caalin fii daatihi wa fii sifatihi culuwi marka mutlaqa ayaa ilaahay u sugnaaday tafaacala waaye laakiin laamtuu ka jiran yahay waa muctalu laam waa tafaacala oo muctalu laam ah wakadaa waxaa la mid ah istaaqala baa ka mid ah asna waa la mid istaaqala oo asalkiisu uu ahaa tahaaqala tahaaqala maxaa dhacay haddaba ta'dii baa waxaa loo bedelay xarafka ayada ka dambeeya xarafku jinsi ah maxaa ka dambeeya ta soo kama dambeedo ayadiina taa loo bedelaa labadan ta marka waa la isku idqaama markaas waxaa loo baahanaa in lasoo jiito hamsatul wasli marka waxay noqotay ittaaqala bay noqotay maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi ittaaqaltum ila alard waxaa kale oo la mid ah iddaaraka baa la mid a wasalkeedu uu ahaa tadaaraka ta'dii baa waxaa loo bedelay daal labadii daal haddii la isku idqaamo daalka hore saakin buu noqonaa marka waxaa loo baahanaa in lasoo jiito hamsatu waslin ilaan haddii sidiisa loo dayado hamsatu waslin aan lasoo jiidan laguma dhawaaqi karo xarafka ugu horeeya kelimada hadduu saakin yahay in lagu dhawaaqaahi waa mustaxiil hamsatu waslin baa lasoo jiitay si loogu dhawaaqo kelimada xarafka ugu horeeya uu saakinka yahay marka waxay noqotay iddaaraka saasay noqotay bal iddaaraka cilmuhum aaira bal hum fii shakin minha bal hum minha camuun wa arbacatun afarna limaziidihi bihalaaثa intaas waxaan uga soo baxnay khumaasigii asalkiisu uu ahaa saddex xaraf oo lagu ziyaadiyey labo khumaasigi hadda waxaan gelaynaa hulaasi lagu ziyaadiyey saddex oo noqday sudaasi wuxuu leeyahay haddaba afar wasan wa arbacatun afar wasana limaziidi maziidi hulaasi hulaasiga masiidkiisa ayaa iskale bihalaaثatin lagu ziyaadiya alawalu kan hore istafcala waayo midka ugu horeeya istafcala maxaa zaa'id ah hamsada iyo siinta iyo ta'da naxw waxaa ka mida istakraja ayaa ka mid ah oo istafcala oo macnaheedu u yahay uu la soo baxay yastakriju waa la soo baxaa istikraajan masdarkiisiina waa kaasaa waاstagnaa oo ah istafcala laakiin waa muctalu allaam kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagnaa hadduu isu arko inuusan cidna u baahnayn ilaahay wuxuu leeyay insaanku waa kibraa hadduu is ihahdo qof aad u baahan tahay ma laha kor u kaadinaya kibram wastagnaa oo istafcala ah aliftaas laakiin xaggee ka soo gadoontay alifta u dambeyd asal miya mise meelay ka soo gadoontay ya ay ka soo gadoontay istagnaa yastagnii istignaa'an istafcala yastafcilu istifcaala wastaqaama oo ah muctalu lcayni bilwaaw asalkeeduna wuxuu ahaa istaqwama istafcala istaqwama kadib waa la iclaaliyey idaa taxaraka xarfu lcila wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxaraka ila saakini صaxiix waawdu waa xarfu cillo mutaxarika waxaana ka horeeya qaaf oo xaraf saxiixa ah oo saakin ah waawda xarakadeedii waa la naqliyey waxaa loo naqliyey qaafka ayaa loo guuriyey kadibna waawdii waxaa loo bedelay alif sababta oo ah xarfu cillo mutaxarik ah fil asli wanfatax maa qablahu alaan muxuu noqday istaqaama oo macnaheedu uu yahay wuu toosay istaqaama mudaariciisana waa yastaqiimu asalkiisana wuxuu ahaa yastaqwimu saasuu ahaa yastaqwimu sida yastakriju oo kale asna waa la iclaaliyey idaa taxaraka xarfu lcila wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat alxaraka ila saakin صaxiix waawda xarakadeedii oo kasrada ahayda waxaa loo naqliyey qaafka kabacdina waawdii waxaa loo rogay ya sabab cinda hada laf anta nacam sababta waawda yastaqwimu markii kasrada ay ka hormartay ya-da loogu rogay ma taqaanaa ya maxay admaan kugu horeysaa hay anta qaacidadii maxay ahayd walwaawin yaskun wamaa qablun kasar faqalbuhaa yaa-an ka miisaani istaha ya-a marka loo bedelay ilaan waawdii saakin ay noqotay waa qablahaa kasra yastaqiimu ay noqotay masderkana istiqaamatan waxaa ku jira labadii madhab oo aan ku soo marnay iqaamatan sidii oo kale loo cilaalinaa labadii madhab oo ay kala lahaayeen siibaweyhi iyo akfash kelimada asalkeeda haddaba waxay ahayd istiqwaaman ay ahayd sida istiqraajan oo kale istiqwaaman waawda waa xarfu cillo mutaxarika waxaana ka horeeya qaaf oo xaraf saxiix oo saakin ah fatxada waa la naqlinaa xaggee loo naqlinaa qaafka kadibna waawgii waxaa loo rogaa alif ilaan waa xarfu cillo mutaxarika fi lasli wa fatax maa qablahu alaan marka waxaa kulmaaya qaafka dabadiis laba alifaa ku kulantay labada alif midna waa kii hadda waawga kasoo gadoomay oo caynul kelimaha ah midna waa kii waa kan dambe midka dambena waa masiid laba alif baa kulantay labadooda in mid la xadfa waa laga maarmaan waana laysku waafaqsan yahay halkaas markii la joogo meeshii loo dhaqaaqi lahaa ayaa waxaa isku qabtay sheekii iyo ardaygiisii siibaweyhii ardaygiisii afashahayd siibaweyhi wuxuu yidhaahday waa in alifta zaa'idada ah la xadfo akfisna wuxuu yidhahday maya midda horaa la jaraa qof walbana haddii aragtidiisuu soo gudbisanaa waana la ogol yahay ilaan aaraadna la isku khilaafay oo dhan waxa iskhilaafa oo arday iyo suyuukhdood waayo laakiin laisma xagxaga jirin qof walba daliilkiisuu keensana sibawey wuxuu yidhahda alifta zaa'idada ha la jaro sababtu waxay tahay haddii ay kulantay alif asliye ah iyo alif zaa'ida ah jariddeeda wuxuu yidhahda alifta zaa'idada ah in la jaro iyada ku owleysan markii alifta zaa'idada ahoo dambe la jaro kelimada aakhirkeeda waa in la keeno ta ta'daas oo ciwad ka ah aliftii hadda la jaray oo zaa'idada ah marka waxay noqotay istiqaamatan aliftan qaafta ka dambaydaahi waa hee waa caynul kelimihii la soco waa aliftii asliyada ahayd oo waawda kasoo gadoontay saas ma og tahay akfash wuxuu idhaahdee maya alifta hore waa in la jaro sababtuna waxay tahay qaacidadii iltiqaa'u saakinaynka ayaa waxay ahayd haddii labadooda kanoone xarfu madin uu noqdo in isaga la jaro alifta hore ayaa waxay tahay xarfu madin liannahaa saakin oo qablaha fatxa marka in ayada la tuuro marka ayada la tuuro ayaa kelimada aakhirkeeda waxaa la dhigaa ta oo ciwad ka ah aliftaas la tuuray marka waxay noqotay istiqaamatan alifta joogta oo qaabka ka dambeedaa la soco waahee aliftii zaa'idada caynul kelimihiina waa la jaray wasankan adinkaa laydinka rabaa athaani kan labaadna ifcaw cala waa ifcaw cala hulaasi lagu ziyaadiyey saddex oo sudaasi noqday wuxuu lahaa afar baab baabka hore wuxuu ahaa istafcala baabka labaadna waa ifcaw cala meeqaa zaa'ida hamzada iyo waawda iyo caynka caynka dambe saddexdaasaa zaa'ida marka hamzada ziyaadadeeda waa ziyaada hee hayru mukarara waawda ziyaadadeedana waa ziyaada hayru mukarara laakiin caynta labaad ziyaadadeeda waa ziyaada mukarara faqad ijtamacat iziyaadataani fi hadihi lkelima labadii noocba intay kugu jiraan marka naxu waxaa ka mida icshow shaba almakaanu meeshii cawskeedii waa batay icshow shaba min alcushbi baa laga keenay icshow shaba yacshow shibu baa leedaha markaa yacshow shibu icshishaaban bay noqotay icshishaaban icshow shaba shiinta hore maxaa ka dambeeya waaw baa ka dambeedaa yacshow shibu shiinta hore haddana maxaa ka dambeeya ila socdayaa icshow shaba shiinta hore xaraf ka dambeeya muxuu yahay واو يعشو شيء ناشين طار عارف كذا بيوا معي اعشي شابا شين طار هذا مع كذا بيا مصدرك يا هذا يا أن لسع واو واو دي لفتدي لكنها واو قلبت ياء صوبته أهو حاجة شيء قاعدة دي هدا شيئين أسل كذا ضبوح وها اعشو شابا وها اعشو شابا oo shiinta hore iyadoo maqsuura waaw saakina ay ka dambaydo qaacidadii agatay wal waaw in yaskun wamaa qablu kasar faqalbuhaa yaaan ka miisaan ishtaha faqulibat yaaan icshi shaaban saas bay noqotay waxdow daba oo ah tuur buu yeeshay ixdow daba macnaheedu qofkii tuur uu yeesho waayo waxay yidhaahdeen alxadab huwa dukuulu sadri wa khuruuju dahri macnaheedu wuxuu yahay dhabarka inuu banaanka usoo baxo xabadkuna inuu gudaha galo waxaa marka cagsigeeda ah alqacas alqacas iqcansasa macnaheedu wuxuu yahay qofkii xabadkiiba banaanka usoo baxay dhabarkuna waa gajacan yahay labadooda marka cagsigay isku yihiin alqacas iyo alxadab marka waxaa leeyahay fulanu axdab macnaheedu wuxuu yahay xogaa tuuruu leeyahay haddii kalena waxaa leeyahay fulanu aqcas ixdow daba yaxdow dibu ixdii daaban athaalidkan saddexaadna ifcawala bishaddi lwaaw oo waawda la isku shidaa ifcawala waawda waa shidantahay la soco maxaa dheeraada mataqaan hamsada hore waa dheeraad waawdan shidan oo labada xaraf ka kooban labadeedubana waa zaa'id marka ifcawala mihaaluhu ijlawada bimacnaa asraca waa dhaxsaday waa degdegay waa orday ijlawada ifcawala waayo masar wasankeedu yajlawidu ijliwaadan ijliwaadan oo macnaheedu uu yahay degdegid ijlawada waa degdegay yajlawidu ijliwaadan oo macnaheedu uu yahay waa degdegay alraabicu midka afaraad ifcaalla bishaddi laam oo laamtu ay shidan tahay maxaa dheeraada markaas hamsaduna waa dheeraad aliftuna waa dheeraad labada laa mid ka midana waa dheeraad naxw waxaa ka mid a ixmaara oo ah wuu guduutay ixmaara shayu idaa zaadat xumratuhu markii casaankiisu bato yaxmaaru wuu guduudanaa ixmiraaran ixmaara miimteeda maxaa ka dambeeya alif yaxmaaru miimteedana maxaa ka dambeeya ixmiraaran miimteeda maxaa ka dambeeya ya waa aliftii laftigeedii oo ya loo rogay haddaba la soco alifta waxyaabaha ay yaabka ku leedahay waxaa ka mid ah horta sideedaba wax xaraka ama aqbasho laa taqbalu alxaraka aslan saas daraaddeed waata la yidhaahdo alifta xarakada waa lagu qadaraa ama dama ha ahaato ama fatxahaat ama kasra ha ahaato sababta loogu qadaraana waa litacadur tacadur macnihiis waa maxay istixaala suuragal maaha laga wadaa damatun muqadaratun cala alif manaca min duhri atacadur tacadurkaas macnihiisu waxay tahay in damadaas alifta ay kasoo muuqato waa mustaxiil atacadur huwa istixaala suuragal maaha laga wadaa liannaha laa taqbalu lxaraka kordhigna ma aqbasho hoosdhigna ma aqbasho godna ma aqbasho falaa takunu ilaa saakinatan alif weligeed alehd waa saakin laakiin dadka qeyb kamid ah waxay isku qaldaan alifta iyo hamzada aysan kala saari karin waana laba xaraf oo kala duwan midna waa xaraf saxiix ah midna waa xarfu cilla hamzadu waa xaraf saxiix ah aliftuna xarfu cillo waaye dadkii qeyb kamid aha marka isku qalda waxyaabaha kale oo aliftu yaabka ku leedahay waxaa ka mid ah xarafka ka horeeya mar kasta waa inuu maftuux yahay xarafka ayada ka horeeya mar kasta waa inuu kor dhigan yahay arki maysid alif reeban oo kasra ay ka horeydo ma jirto ama dama ay ka horeydo ma jirto haddii kasra ay ka hormarto iyo ay isu bedeshaa sida meeshaan oo kale haddii dama ay ka hormartana waaway isu bedeshaa haddaba fiiri ixmaara aliftu markaas way joogtay lianna almiim maftuuxa ilama kor dhigneed yaxmaaruna la mid habatat ilalif linfitaaxi maa qablahaa laakiin ix mi markaad tidhi miimkii maxaa shaqashay sooma adan kasrinin fainqalabat yaaan yaa-i markii alifta isu bedeshay ilaan ma sugnaan karto ayadoo kasra ay ka horeydo haddii dam ay ka hormari lahaydna maxay isu bedeli lahayd wow wakadaa waxaa la mid ah ibyaada oo macnaheedu uu yahay waa caddaaday yabyaadu ibyidaadan oo macnaheedu uu yahay caddaansho iswaadda uu madoobaaday waaye yaswaaddu uu noonaa wawaaxidu alxabo lirubaaciyi lmujarad intaas waxaan uga soo baxnay hulaasigii lagu siyaadiyey saddex xaraf oo sudaasiga noqday afartiisii baad afartooduna dhammaantood waxay ku wada bilowdaan hamsatu masiida istafcala iyo ifcawcala iyo ifcawala iyo ifcaalla afartoodaba mid kastoo kamida wuxuu ku bilaabdaa hamsatun masiida isagoo marka taa masiida ma laha haddaba hulaasigii oo wax lagu ziyaadiyey abwaabtiisa halkaas waa soo baxnay hulaahi hal xaraf lagu ziyaadiyey waa ka soo baxnay hulaahi laba xaraf lagu ziyaadiyey waa ka soo baxnay hulaahi saddex xaraf lagu ziyaadiyey waa ka soo baxnay waxaan gelaynaa marka rubaaci oo hal xaraf lagu ziyaadiyey maya waxaan gelaynaa andhehe rubaaci rubaaci waxaan ka bilaabana markaas oo mujarad ah wawaaxidun hal baabna waxaad kale lirubaaciyi lmujarad rubaaciga mujaradka ah hal xab buu isagu leeyahay wahuwa kaasna waa faclala rubaaciga marka mujaradka ah wuxuu leeyahay halkaas baab baynamaa hulaasiga walaa yakuunu ilaa mujaradana uu lahaa meeqa baab lix hulaasiga wuxuu lahaa mujaradka ah walaa yakuunu ilaa mujarada meeqa lixuu lahaa saas ma ogtihiin suaal iloobay facala yafcilu baabka koobaad facala yafculu baabka labaad facala yafcalu baabka saddexaad facila yafcalu baabka afaraad facula yafculu baabka shanaad facila yafciluna midka lixaad laakiin rubaaciga mujaradka meequu leeyahay alxab wawaaxidu lirubaaci lmujarad wahuwa kaasna faclala waa faclala naxwu daxraja oo macnaheedu yahay wuu dildiliyey waa dhaadhiciyey daxraja faclala waayo yudaxriju daxrajatan waa masdarkiisa wadixraajan labadaas masdarba marka waa loo sheegaa midna waa qiyaasi midna waa shaad daxrajatan oo faclalatan ah waa qiyaas dixraajanna waa shaad marka faclala waa inuu ku yimaado masdarkiisu daxrajatan qiyaasan inuu kas ku yimaado daxraja yudaxriju daxrajatan wa dixraajan dixraajanna waa wasan shaada oo uu leeyahay wallahu aclam markaas ka joogo